yeremyah cutubka sagaal iyo soddonaad sidqiyah oo ahaa boqorkii dalka yahuuda sannaddiisii sagaalaad bisheedii tobnaad ayay nabukadreser oo ahaa boqorkii babulon iyo ciidankiisii oo dhammu yerusalem ku kaceen wayna hareereeyeen boqor sidqiyah sannaddiisii kow iyo tobnaad bisheedii afraad maalinteedii sagaalaad ayaa meel magaalada ahayd la jabiyey markaas yeruusaalem waa la qabtay oo amiiradii boqorka babilon oo dhammu intay galeen ayay riddii dhexe fadhiisteen oo waxay ahaayeen nergal shareser iyo samgar nebu iyo sarsakiim iyo rabsaris iyo nergal shareser iyo rabmaag iyo intii kale ee saraakiishii boqorka babilon oo dhan raggii dagaalka oo dhammuba oo sidqiya oo ahaa boqorkii dalka yahuuda ah iyo markay iyagii arkeen ayay carareen oo waxay goor habeennimo ah magaaladii kaga baxeen jidkii beerta boqorka ee u dhowaa iriddii labada derbi ee u dhexaysay oo isna wuxuu maray jidkii caraba laakiinse ciidankii reer kaldayin ayaa iyagii eryeeday oo waxay sidqiya ku gaareen bannaanadii yeerixo oo markay qabsadeen ayay nebukadreser oo ahaa boqorkii babilon ugu geeyeen riblax oo ku til dalka xamad wuuna xukumay markaasaa boqorkii babilon sidqiya wiilashiisii riblax ku laayay aabbahood oo arkaya oo weliba boqorkii babilon wuxuu kalu laayay kuwii goobta ahaa ee dalka yuhuudah oo dhan oo weliba sidqiyahna indhihii buu ka riday oo silsilado ku xirxiray si uu babilon ugu kaxisto markaasay reer kaldayin dab ku guubeen gurigii boqorka iyo guryihii dadkaba oo derbiyadii yeruusalaamna way wada dumiyeen markaasaa nebusaradaan oo ahaa sirkaalkii askarta wuxuu babilon maxaabiis ahaan ugu kaxistay dadkii magaalada ku hadhay iyo kuwii cararay ee isaga uu galay iyo dadka intiisii kale ee hadhayba laakiinse nebusaradan oo sirkaalkii askarta ahaa wuxuu dalka yahuudah kaga tegey dadkii waddanka ugu liitay oo aan waxba haysan oo wuxuu isla markaasba iyagi siiyey beero canab ah iyo beero kaleba haddaba nebukadreser oo ahaa boqorkii babilon wuxuu nebusaradan oo ahaa sirkaalkii askarta siiyey amar ku saabsan yeremyah oo wuxuu isagii ku yidhi isaga kaxee oo si wanaagsan u ilaali oo inaba waxba ha yeelin laakiinse waxaad u samaysaa wax alla wixii uu ku yidhaahdo sidaas daraaddeed nebusaradan oo ahaa sirkaalkii askarta iyo nebushasban iyo rabsaris iyo nergal shareser iyo rabmaag iyo saraakiishii sare oo boqorka babilon oo dhammuba waxay u soo ciddireen yeremyah oo intay barxaddii wardiyayaasha ka soo bixiyeen ayay u dhiibeen gadaliyah in ahiyaqaam oo ahaa ina shafaan inuu gurigiisa u kaxeeyo markaasuu dadka dhexdiisa joogay haddaba ereygii rabbigu wuxuu u yimid yeremyah intuu ku xidhnaa barxaddii waardiyaasha isagoo leh tag oo cabedmeleg kan reer etoobiya la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbiga ciidamada oo ah ilaah reer banu israa'iil wuxuu leeyahay bal ogow ereyadayda ayaan magaaladan ugu soo dejin doonaa inaan masiibo uu keeno heemana ahaa wanaag oo maalintaasay hortaada ku dhici doonaan laakiinse maalintaas waan ku soo samata bixin doonaa ayaa rabbigu leeyahay oo laguma gelin doona gacanta dadka aad ka baqaysid waayo hubaal waan ku badbaadin doonaa oo inaba seef kuma aad dhiman doontid laakiinse naftaadu waxay ku ahaan doontaa sida bowli oo kale maxaa yeelay waad isku kay hallaysay ayaa rabbigu leeyahay